بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وتفسيرك القرآن الكريم كأه يا ولي سورة طه قصدي dhexmaraysay fircoon markii uu u goodiyey dadkii saxarada ahaa niskii hore oo isaga abaal ka rabay markii dambena ilaahay uu hanuuniyey oo la yidhi fa ulqiya saxaratu oo wax ridayba xataa iyagoon garanaynin sujuud la dhacay oo uu yidhi waan idin ciqaabayaayoo isdhaaf baan idiin goynayaa oo yidhaahdeen faqdi maa anta qaadin hadalkii baan weli ku jiray waxaa wata kuwii saxarada ah oo haddana shuhaado noqon doono alla wuxuu yidhi iyagoo isagoo carabkooda ka xikaayoonayo innahu man ya'ti qofkii yimaado rabbahu rabbigiisa u tago fircoonow mujriman isagoo mujrim ah oo sidaad adigoo kala tahay weeye fa inna lahu waxaa u sugnaaday jahannama naarta jahannamada layidhaahdaa u sugnaatay fa inna lahu wuxuu leeyahay jahannama jahannamuu leeyahay marka qiyaamada jahannamuu geelayaa isaga oo macaasi sameeyey gaalnimadiina ku dhintay naarta jahannamo ayuu gelayaa laa yamuutu ma dhimanayo fiihaa haddii intii naarta la geliyay uu naf baxo oo ka raaxaysto wax weyn bay u ahayn aan lahayda laa yamuutu fiihaa jahannamada dhexdeeda kuma dhimanayo walaa yaxyaa mana noolaanayo oo waxaa weeye noloshiisii ma dhammaanayso oo markaas walaa yaxyaa xayaa nolol oo fiicanna ma u noolaanayo marka waa qur'aanka sidaa weeye tarkhiib iyo tarhiib saxaaradii baa hadda wax wacdinaysa oo sidii ay aadmoodi intaasoo dhana sano inay muslim soo ahaayeen waa waxaa weeye nuurka ilaahay iyo iimaanka ilaahay qofku galaba sidaa weeye waxay yidhaahdeen waman ya'tihi rabbigii qofka u yimaado rabbigiisa u tago oo la kulmo mu'minan isaga oo mu'mina qad camila asaalixaati acmaasha wanaagsanna camal falay marka ma kala hadhaan mu'minnimadu waa inay camal wadato ilaan waa wax qalbiga ku jira iimaanka afkana laga qiray waa in marka wasadaqahu alcamal camalku waa inuu rumeeyo hadalkaa la sheegtay oo mu'min baan ahay la yidhi qad camila asaalixaati qofkii rabbigiisa la kulmo isagoo mu'min oo muwaxid ah oo acmaal wanaagsanna sameeyey wixii laga reebayna ka tegey fa ulaa'ika kuwaa lahum iyaga waxaa u sugnaaday addarajaatu darajaad baa u sugnaaday darajaadkaasoo alculaa oo sarreeyo darajaad sarreeyo oo sida xadiiska ku soo aroortay addarajatu aljannatu mi'atu daraja boqol darajo yaa ku sugan jannada maa beyna kulli darajatayni intii u dhaxaysa laba derajo dhexdoodba kamaa beyna asamaa'i waalardi cirka iyo dhulka inta u dhaxaysa weeyaan walfirdowsu walfirdowsna aclaahaa darajatan firdowsa ugu sarraysa fa idaa sa'altum allaaha ilaahay haddaad wax weydiisanaysaan fas'aluuhu alfirdowsa firdows weydiista ayuu ilaahay yidhi fa ulaa'ika kuwaa lahum waxaa u sugnaatay addarajaatu alculaa kuwaas aan soo tilmaannay oo mu'miniinta ah ee acmaasha wanaagsan camal falay camal falay darajaadkaasay leeyihiin jannaatu cadnin nagaadiga beerihiisii ayaa waxaa la caddaynayaa darajaadkii ilaahay uu soo sheegay qaar ka mid a ayaa liinoo sheegayaa jannaatu cadnin nagaadiga cadni waa nagaadi jannaatu cadnin jannaduna waa beero oo waxaa beeraha oo weliba kuwa geedaha waaweyn ee midhaha dhaliyo iyo kuwii kaleeto ee midhaha muxuu ahay markay iska dhexbaxaan markaasaa jannaad la yidhaaha jannaatu cadnin nagaadiga beerihiisii ayaa ka mid a marka oo ay ku nagaanayaan iyo iyo qolol aamina iyo guryo aad iyo aad u wanaagsan kuwaasoo tajri ay socoto min taxtihaa iyadoo hoosteeda al anhaaru webiyaalka ay socdaan jannadaas iyo cadniga iyo beerahaas waxaa socota tajri min taxtiha al anhaaru khaalidiina xaal ay ku anhaartaana waa anhaaru ljanna webiyaalka jannadiisii weeye oo ah khamradii iyo malabkii iyo caanihii iyo biyihii ayaa wada qulqulaya khaalidiina xaalayihiin kuwii ku waarayo fiihaa jannadaa dhexdeeda abadan weligoodba way ku waarayaanoo kamana gaboobayaan lagamana bixinayo mana jiraanayaan wadaalika kaasna jazaa'u man qof abaalkii weeye tasakaa isdahirayoo iska dahiray macaasida kufriga iyo macaasida iska dahiray kaas derajadiisii weeye intaa markii ay saxaradii ay yidhaahdeen hadde waxaan ognahay inuu fuliyey goodigii iyo wuxuu samaynaya wuu fuliyeyoo markaasuu laayey markuu laayey waxaa weeye alla wuxuu noo qisadii haddana la gelayaa markaan fircoon iyo legdankiisi ka soo baxnay haddana mar labaad nabi muuse iyo qoomkiisii siduu ugu dhibtooday ayuuna arki doonnaa oo daa'iman waa annagii in badan soo sheegnay nabi muuse waxa uu qur'aanka min awalihi ilaa aakhirihi uu qisadiisa uga buuxo colayska la saaray nabi muuse mid la mida ayaa nabigeennana la saaray markaasaa aad iyo aad isagaasuu ku daran jiray wuxuu dhihi jiray raxima allaahu akhii muusa uudiya akhar mimaa uudiitu ayuu nabigu dhihi jiray habeenkii micraajkana waa isagii dhihi jiray caalajtu banii israa'iila ee waxaad yeelaysaa reer banu israa'iil baan la mucaamaladoon farsameeyeye waxaad yeeli noqo oo iga soo fududee ku dhe rabbigaaga marka sidaas markii uu dhibkii fircoon ilaahay ka badbaadiyey ayaa muxuu ahaayey yaa yaa reer banu israa'iil hadda waxaa leleeyahay horta xoree oo soco walaqad xaqiiqe eh awxaynaa waan waxyoonnay ilaa muusaa nabi muuse waxaan u waxyoonay an asri la guur bicibaadii addoommahayga la guur oo soco markii fircoon uu kibirkii iyo qooqii uu ku madax taagay waxaa la yidhaha habeennimo dhulkan masar iskaga guura oo waddankiinni iyo halkaa iyo shaam aada oo fadrib u yeel lahum iyaga dariiqan jid filbaxri baddan aad arkayso waxaa weeye filbaxri yabasan oo haddana ingegan oo lagu socon karo u yeel baa lee usha ku dhufo fadrib lahum dariiqan filbaxri yabasaa laa takhaafu ha baqin nabi muusow darakan inay idinsoo gaaraan walaa takhshaa hana cabsanin oo inaad ku qarqoontaanna ha ka yaabin baa la yidhi fircoon iyo ciidamadiisa idinma soo gaadhayaan kuna qarqoomi maysida saasaad ku nabad kaga bixi doontaan sidii buu yeelay qur-aanka marka inta la garanayo kuma soo celinayo waxaa weeye nabi muuse wuu la tegey reerkiisii wuu la guuray habeenkii markaasaa waxaa un la arkay guryahoodiioo cid aan joogin iskagama joogina markaasuu haddee waadaduu raran jiray oo u shaqayn jiray oo gumaysan jiraye markaasuu yidhi ha la soo qaqabto waa nin kibray weeye maarka fa atbacahum wuu raacay fircawnu ninkii fircoon la odhan jiray waxaa weeye wuu raacay fa atbacahum wuu raacay fircawnu bijunuudii isagoo ciidamadiisii wato ayuu wuxuu damba wuxuu damcay inuu ka daba tago qur-aanku marka ma sii dheerdheeraynaya wuxuu yidhi fakhashiyahum waxaa daboolay fircoon iyo ciidamadiisii min alyami badda maa khashiyahum wixii daboolay baa daboolay waxaa weye waa hadal oo weynan wax weyn inuu meesha ka dhacay ayuu ilaahay sheegayaa oo luqo walba way leedahay xataa mideenan oo luqada soomaalida way way leedahay haddii meel ruux ka yimaado oo waxyaabo ay ka dhacaan oo la yidhaahdo hebelow waran maxaa dhacay meeshii aad ka timid wuxuu dhihi wixii dhacay baa dhacay lama sheegi kara yani wax hadal iyo lagu cabiri kara ma ahee wixii dhacay baa dhacay sidaasoo odhanaya haddana sidii weeye oo fakhashiyahum waxaa daboolay min alyami badda xaggeeda maa khashiyahum wixii daboolay oo markaasaa baddii baa waxaa ka asiibay waxyaabo waaweyn ayaa ku dhacay oo ilaahay ma ogiy cid kale oo garan karto aan jirin wa adalla wuu baadiyeeyey fircawnu ninkii fircoon la dhihi jiray qowmahu tolkii wuu baadiyeeyey wamaa hadaa ma uuna hanuuninin waxaa wuu baadiyeeyey oo hanuunkii wuu ka baadiyeeyey mana uuna ku hanuuninin khayr iyo inay badbaadaan waa lagu jees jeesayaa maxaa yeelay muu iska joogo muxuu doonay hadday nimankanu kolkii horeba halka iyo shaam bay ka yimaadeen hadday waddankoodii u guureen muu waddankiisa ku istiraaxo aayad iska joogo wa adalla fircawnu qowmahu qoomkiisii wuu baadiyeeyey wamaa hadaa mu una hanuuninin waxaa weeye taas ilaahay qowlkiisii oo fircoon uu ku andacooyey suuratu khaafir uu yidhi maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad wuxuu yidhi idinma hanuuninayo ilaa jidka toosan marka waa beentii wamaa ahdiikum ilaa sabiila arashaad markuu lahaa beentii weeye mu una hanuuninin markaa ka bacdi baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa nabi muuse iyo qoomkiisa haddana waxa kala haysto yaynu arki doonaa alla wuxuu yidhi yaa banii israa'iila reer banuu israa'iilow nicmadii alla siiyey iyo waxay ugu jawaabayaan yuu ilaahay noo sheegayaa yaa banii israa'iila waxaa weeye banuu israa'iilow nebi yacquub ubadkiisiiyow qad anjaynaakum waanu idin badbaadinoo waa idinka nabadgelinay min caduwikum cadowgiinnii oo fircoon iyo ciidamadiisii waanu idinka badbaadinay nicmooyinkaygan waaweyn waxaa weeye xusuusta xusuusta markaan fircoon iyo qoomkiisii aan idinka badbaadinay iyagoo yasuumuunakum suu'a alcadaabi wa waacadnaakum waxaan idiin yaboohnay jaaniba atuuri buurtii jabal tuur ahayd waxaa dhinaceedii al aymani ee midigta ahaa wa waacadnaakum jaaniba atuuri alaymani waxaa way dhinaca midigta ah ayaan idin yaboohnay wa waacadnaakum jaaniba tuuri alayman dhinaca midigta ah ayaan idin yaboohnay marka iyaga looma yaboohine waxaa loo yaboohay nabi nebi muuse ayaa ilaahay afartan beri kadib inuu meeshaa yimaado oo kitaabkii towraad la siiyo ayaa loo yaboohay marka waxaa iyaga loogu daray khitaabka ama hadalka towraad markii la soo dejiyo cidda uu nafcigeeda ku noqonayo ee ku dhaqanaysa oo la raba inay isku maamulaan iyaga weeye wa waacadnaakum jaaniba tuuri alaymani wanazalnaa waanu soo dejinnay calaykum korkiinna almanna mannigii baan soo dejinnay waa shay malab u eg malabka naftiisii ma ah laakiin wuu u eg yahay iyo wasalwaa iyo shimbir magacaas laho oo buuran oo waxaa weeye bilmanni waxaa la yidhi wahuwa yushbihu lcasala casalka ay malabka ayuu shabahaa wasalwaana waxaa weeye waa shimbiraha kan ugu wanaagsan xagga hilibka ugu wanaagsan weeye marka salwa waa magaciisa ma ogiye waa solan yahay iyo waxaa lagama hadlinoo waxaa weeye wuu solan yahay cidna ma dhihin ee magaciisa asalwa la yidhaahdaa waxaa weeye nicmada firi sida loo tartiibinayo sidii ilaahay ay u kala horraysay oo yaa loo tartiibinayaa waxaa la xusuusiyey in fircoon laga badbaadiyey waxaa lagu xijisiyey haddana nicmadii xagga diinta ahayd oo ilaahay towraad inuu u yaboohay haddana waxaa lagu xijisiyey tii muxuu ahaay dunyawi ahaydoo almanna wasalwaaba lagu xijisiiyey kuluu cuna buu ilaahay ku yidhi min tayibaati maa rasaqnaakum waxaannu idinku risaaqnay kuwooda ugu waan wanaagsan cuna baa la yidhi oo xalaal ah oo macaan walaa tadqow hana quuqinoo ha xadgudbina waxaa weeye tadqow kaa aan idinku risaaqnay ha ku quuqina oo fa yaxilla uu dego calaykum korkiinna hadabii caradayda ay idinku waajibto oo idinku degto waxaa weeye markaan idiin waasicinay oo caafimaad iyo aan idin siinay iyo barwaaqo yuuna idinku xambaarin inaad amarka ilaahay aada caasidaan marka cadaabka ayaa idinku degaya ilaahay wuu sheego wuxuu yidhi walaa tadqow fiihi ha ku qooqina oo fa yaxilla uu dego calaykum korkiina hadabii caradayda waman yaxlul qofkii waman yaxlil qofka uu ku dego calayhi korkiisa hadabii waman yaxlil calayhi hadabii caradayda qofkii ay ku degto korkiisa faqad hawaa wuu halaagsamay faqad hawaa wuu halaagsamay kaasi waxaa weeye faqad hawaa wuu halaagsamay buu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaalaa waman yaxlul calayhi hadabii faqad hawaa wa innii anugu laghafaarun kii dembi dhaaf badan baan ahay liman baan u dembi dhaafayaa taaba toobad keenay oo wa aamana ilaahay rumeeyey oo wa camila saalixan camal wanaagsanna way sameeyey tuma htadaa oo haddana mustaqiim noqday oo hanuunkaa ku sugnaaday allah subxaanahu wa tacaala naxariistu wayway ballaaran tahay waxaa weeye qofkii isagoo xataa hadduu macaasi sameeyo oo halaag uu muto hadduu ka soo noqdo siduu ilaahay noo sheegayo haddii uu ka soo laabto wuxuu yidhi wa innii laghafaarun waa kii dembi dhaaf badan baan ahay liman qofkii waan u dhaafi taaba toobad keenay oo wa aamana rumeeyey oo wa camila fiir shuruuda la isku xidhayo waxaa diinta ilaahay sidaas weeye meel cidlaa laga qaadan mahayo fiiri taaba waa toobadoo xumaantii wuu ka yimid wa aamana iimaanna waa laga helay wa camila saalixan camal wanaagsanna wuu la yimid tuma htadaa wuuna hanuunsanaa tuma htadaadan waxaa weeye waa istiqaamo oo inuu intii aan soo sheegnay oo towbadii iyo iimaankii iyo camalkii saalixa ah waa inuu ku toosnaado oosan dhinacna uga leexanin waxaa weeye haddaad intaa yeeshaan ha ka quusanina weeye ilaahay naxariistiisii intaa markaan soo sheegnay reer banu israa'iil oo meelihii kale suuratulbaqare iyo kulli waa lagu dheerdheeraaday halkan aad looguma dheeraanine yaa haddana waxaa la bilaabayaa qisadii nebiyullaahi muuse iyo iyaga dhibka kala qabsaday mar alla markii uu dhaqaaqay oo ilaahay ballankiisii uu dhaqaaqay inuu kitaabkii u soo qaado maxaa dhacay ayaa ilaahay noo sheegayaa alle wuxuu yidhi wamaa acjalaka maxaa ku soo dedejiyey can qowmika dadkaagii tolkaagii yaa muusaa nebi muusow maxaa ku soo dedejiyaale wamaa acjalaka maxaa ku soo dedejiyey can qowmika yaa muusaa waxa aad uga soo degdegtay maxay tahay wuu cudur daartay marka nebi muuse waxaa weeye qaala wuxuu yidhi hum iyagu ulaa'i wa kuwaa ulaa'i waa kuwaas calaa athari raadkayga ayay soo hayaan marka kuwa maxaad uga soo degdegtay laleeyahay waxaa weeye waa raggii toddobaatanka ee suuratul acraaf aan ku soo marnay ee wakhtaara muusaa qowmahu yuu horay uga yar tallaabsadayoo madku duurkii iyo la arkay yuu horay u yar tallaabsadayoo si uu ilaahay munaajaadkiisii iyo hadalkii macaankii uu u bartay ayuu u hiloobay marka wuu cudur daartay horta marka hore wuxuu yihi hum iyagu qoomkaygii ulaa'i waa kuwaa calaa athari raadkayga ayay soo hayaanoo way dhow yihiinoo aad ugama soo hormarin oo way dhow yihiin markaasuu waxa soo dedejiyey buu sheegay oo wuxuu yidhi wacajiltu waan soo degdegay ilayka adiga rabbi rabbigayow litardaa inaad raalli iga noqoto yaan u soo degdegay ridahaaga iyo waxaan u hiloobay iyo hadalkaagii macaanaa marka waxaa weeye markii hore wuu cudur daartay haddana sababkii ayuu caddeeyey inuu muxuahay uu ilaahay u hilowsan yahay wacajiltu ilayka rabbi litardaa qaala ilaahay wuxuu yidhi marka intan unbaa waxaa la rabay in sidan loo sheego innaa qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaa annagu qad fatannaa waan ibtilaynay oo waanu imtixaannay qad fatannaa qowmaka qoomkaagii tolkaagii min bacdika markii aad ka soo tagtay bacda dihaabika markaad ka soo tagtay ka bacdi ayaan yaan imtixaanay ibtalaynaahum wakhtabarnaahum wa adallahum waxaa baadiyey assaamiriyu ninkaas saamiri la yidhaahdo dadku hadda muuse iyo waxbay un sheegaane saamiri unbuu qur'aanku sheegay laakiin tafaasiirta waxaa weeye waa isna muusa la dhihi jiray yidhaahdaan wa adallahum asaamiriyu saamiri ninkaa la yidhaahdo ayaa u baadiyeeyoo wuxuu u qurxiyey inay dibi caabudaan marka waxaa lay ninkan saamiriga laleeyahay horta saaxir buu ahaa nin falfallow ah ayuu ahaa munaafiqna wuu ahaayo oo waxaa weeye qoom wuxuu ka tirsanaan jiray lo'da caabudo muusa marku uu yimid calayhi salaam calayhi salaam nabiyullaahi muuse markuu ka soo kacay reerkiisii oo qoomkiisa markuu ka soo baxay oo munaajaati rabbi u soo kacay wuxuu khaliif ka dhigay oo uu iga naa'ib noqon yidhi walaalkii haaruun wuxuu faray inuu ka warqabo daacada ilaahayna uu si fiican ay u gutaan fii asnaa'i inta uu isagu maqan yahay intii buu ka faa'iidaystoy saamirigii wuxuu kulmiyey wax alla wixii bilaba ah oo dahab ah oo fido ay haysteen ayuu qaaday wuu dhalaaliyey markaasuu wuxuu sameeyey dibi ayuu u sameeyey wuxuu u sameeyey dibi markaasuu wuxuu ugu yeedhay inay caabudaan isaga oo dadkiisii waxay caabudi jireen ku dayanayo inta yare uu maqan yahay nebi muusena labaatan beri weeye markii sidaa lagu yidhi waxaa weeyaan wa adallahum usaamiriyu baa baadiyeeyey fa rajaca wuu soo noqday muusaa nabi muuse isagoo soo qaatay kitaabkii wuu ilaa qowmihi qoomkiisii tolkiisiibuu ku soo noqday khadbaana isagoo cadhaysan asifan oo aad iyo aad u welwelayo ayuu soo noqday wuu soo noqdayoo fa rajaca muusaa ilaa qowmihi qoomkiisiibuu u soo laabtay khadbaana isagoo cadhaysan asifan oo welbahaarsan ayuu ku soo noqday oo ka xun waxa ay sameeyeen qaala wuxuu yidhi yaa qowmi tolkayow hadal buu u jeediyey marka waxaannu ku soo marray suuratu alacraaf wa alqa alalwaaxa inuu looxdii tuuray oo wa akhada bira'si akhiihi saasoo kale culimmadu marka waxay yidhaahdeen meeshan umaahmaadan la yidhaha laysa alkhabaru kalmucaayana waxaa weye wax aad aragtay iyo wax lagaaga sheekeeyey isku mid ma aha tan oo meelahan oo kalaa laga qaatay maxaa yeelay ilaahay baa u sheegoo yidhi qoomkaagii waan fidnaynay wuu cadhooday un laakiin waxaa alwaaxdiina iskama xoorin waa marka wuu iska soo socday markuu yimid oo wixii inay run tahay oy dibigii kor fadhiyaan uu arkay markaasuu cadhooday alwaaxdii xataa towraad ku tiilay ayuu jejebiyey nabi muuse markaasuu wuxuu yidhi qaala wuxuu yidhi nabi muuse yaa qowmi qoomkayow alam yacidkum miyuusan idiin yaboohin rabbukum rabbigiinna wacdan yabooh xasanan oo wanaagsan inuu kitaabka towraada oo hanuun iyo nuur ku jiro inuu idiinaan idiin keeno miyaanan idiin yaboohin afa taala ma waxaa idinku dheeraaday calaykum korkiinna alcahdu intaa idinka maqnaa maa muddo dheeroo badan noqotay am amase aradtum waxaad doonteen an yaxilla inuu idinku dego calaykum korkiinna gadabun caro oo min rabbikum rabbigiinna ka ahaatay caro rabbiinna ka timid oo fa akhlaftu markaasaad ballan furteen mawcidii aniga yaboohaygii iyo ballankaygii oo inaan kitaabka idiin soo qaadayo muddo la yaqaano oo marka aan idiin keenayo oon idin diinta ilaahay soo soo qabsada waxaa waxay ahaayeen in loo yaboohay inay diinta ilaahay qabsadaan nabi muuse sunnadiisana ay ku dhegaan calayhi salaam oyna amarkiisa khilaafin weligood markaasay way ballan fureen dibigiibay caabudeen maxaa jiruu yidhi marka sababta idinku xambaartay ma anigaa idinka soo daahay mise idinkaa raba cadaab ilaahay inuu idinku dego oo fa akhlaftu mawcidii waxoo dhan waa iska inkiri ilaan waa munaafiqiin weeye qaaluu waxay yidhaahdeen maa akhlafnaa ma aanan ballan furinoo ma aanan ka bixin mawciddaka adiga ballantaadii bimalkina annaga awooddannada iyo karitaankannaga kagama aanan bixin oo maxaa idinku dhacay walaakinaase linagu noqoye xumilnaa waanana xambaarsiiyey owsaaran culaysyaal oo min ziinati alqowmi qoomka wixii ay isku qurxin ayeen ah fa qadafnaahaa markaasaan ridnay waa dabkaan ku tuurnay fakadaalika sidaas sidaasuu alqa saamiriyu saamirina u riday wax lagu waxaa weeye lagu cudur daarto oo ka xun waa waxa ay muxuu ahay maahmaada la yidhaahdo alcudru aqbaxu min adembi dembigiiba waa ka sii daran yahay maxaa yeelay sababta dibiga ay u samaysteen yay hadda rabaan inay inay sheegaan maa akhlafnaa mawcidagayna ma aanan kugu ballan furinoo ma aanan waxaa weeye ballantaadii kama aanan bixin bimalkina awood aan leenahay marka wax la rumaysan kara maaha awooddii maxaa ka qaaday ilaan waad weydiin maogtahay waad isweydiinaysaa marka ay leeyihin bimalkina awooddanadii iyo karitaankanaga kuma aanan muxuu ahay kuguma aanan ballan furin walaakinaase lagu noqoye marka tan ay ku cudur daaranayaan waxaa la yidhaahdaa intuuna nabi muuse uuna la soo bixin yaa waxay yeeleen waxay damceen inay fircoon iyo reerihiisii inay ka aargutaan markaasaa haweenkii reer banu israa'iil oo dhan ayaa waxay yidhaahdeen kuwii aqbaad ahaa yaa waxay ku yidhaahdeen aroosyaal iyo waxbaan qabnaaye na caariyeeye dahabkiinna iyo waxyaabahaad isku qurxisaan way ka soo caariyeysteen marka iyagoo aan u celinin yaa soo baxa layidhi marka taa wey horta ziinatulqowmi iyo xumilnaada iyo waxay ku jeedaan waa waxaa weeye alaabta ay fircoon iyo ahalkiisu lahaayeen oo dahabka iyo waxyaabaha biladaha laisku qurxiya weeye walaakinaa xumilnaa waana la xambaarsiiyey bay dhahdeen owsaaran culays oo min ziinati alqowmi qoomka quruxdiisa ka mida faqadafnaaha markaan xambaarnay oo aan dadka nimankaa fircoon iyo dadkoodii yaan naarta ku ridnay dabkaan ku tuurnay sidaana waxaa nafaray saamiri waxaa weeye saamiri baa sidaa nafaray fakadaalika sidaasoo kale sidii uu sidaan yeelay oo kale yuu alqa saamiriyu saamirina uu u sameeyey sidaasoo kale uu sameeyey culimmada mufasiriinta waxay yidhaahdeen banuu israa'iil waxay ahayn inay ay ay caariye ka qaateen qibdiga wax badan oo waxyaabaha isku qurxiyaana intayna bixin markuu muuse ka soo daahay nebiyullaahi muuse inuu u soo noqdo yay waxaa weeye saamiri baa markuu u fikirayoo wuxuu yidhi nabi muuse wuxuu idinka soo daahay waxaa weeye wuxuu ka cadhaysan yahay waxyaabahan aad nimankii ka soo qaadateen ayuu ka cadhaysan yahe waxaa weye soo uruuriya markaasay uruuriyeen sidaasay marka ay leeyihiin alqasaamiriyu sidaasuu u riday fa akhraja wuxuu u soo bixiyey oo u sanceeyey lahum iyagii cijlan dibi yar ayuu u sameeyey oo oo lahu leh lahu u sugnaaday khuwaarun oo ciyayo debi dibi ciyayo ayuu u sameeyey marka culimmadu qaar waxay yidhaahdeen waa waa waa ilaah baa ku fidnaynaya waa la nooleeyo dibiga wuuba noolaadayoo wuxuu noqday sidii dibi oo ciyayo qaar laakiin sida qawiga ah dibi ma una noqonine waxaa weeye meelo yuu intuu ka dulduleeliyey yuu sibuu u dhigay marka dabayshu markay ku soo dhufato yuu wuxuu u ceeyaa sidii dibgii oo kale iyo dabaysha ayuu ka foodhi way foodhiyayaayo sidii waxaa weeye dabaysha ayuu u ceeyaa cijlan jasadan oo jasad ah lahu khuwaarun oo dhawaq lahoo ciyayo fa qaaluu waxay yidhaahdeen iyagoo isla hadlaya haadaa kani ilaahukum kan oo dibigan ah ilaahukum waa ilaahiinni macbuudkiinni wa ilaahu muusa nabi muuse ilaahigiisi weeye fa nasiya nabi muuse wuu halmaamay nabi muuse ilaahiyoo halkan joogo yuu wuxuu ka raadiyey halkaa iyo jabal duur buu ka raadiyey ayay leeyihin fa nasiya wuu halmaamay haadaa wa bilaahi tawfiiq darsigeenna halkaa inoo joogo